فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada dhuuxa waraysyada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maraykanka oo dad shacaba ku xasuuqay duqayn oo ka geysta magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa ehelada dadka la dilay iyo waxgaradka jilib oo warbaahinta la hadlay ciidamo itobiyaan ah oo uu dagaal culus ku qabsaday qaybo ka mida gobolka gedow waxaan idiin soo gudbin doonnaa wararkii ugu dembeeyey ee dagaaladaas askari ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed oo ku howlanay dhaca dadka oo lagu dilay howlgal gaar ah oo ka dhacay duleedka degmada xudur ee gobolka bokool maxaa la odhan jiray askariga warbixin ayaan idinkaga haynaa walaayada islaamiga ah ee galguduud oo si diiran u soo dhoweyday shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa munaasabad ballaaran oo uu ka soo qayb galay waaliga walaayada islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid waxaad sidoo kale maqli doontaan sheekh cali katiin oo ka mid a culammada soomaaliyeed oo ka hadlay fadaa'isha bisha shacbaan qodobadaas ayaad maqli doontaan waxaa nagala qaybgelaya barnaamijka qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda islaamiga ah alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysyada سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
aynu ku bilownay qodobka ugu horreeya maraykanka ayaa maanta duqayn wuxuushnimaha wuxuu ka geystay magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka duqayntan ayuu wuxuu ku dilay saddex ruux oo midu ay haweenay tahay saddexdan ruux ayaa la sheegay laba ka mid a inuu toos madfaco ugu dhacay halka haweenay kaag dhoweed goobtana la sheegay in ay u dhimatay naxdin ay ka qaatay jugta qaraxyada haddaba qaar ka mid a ehelada dadka la duqeeyey ayaa warbaahinta la hadlay anaa magaceeda cumar cumar buruush maadey ee walaalkay goosaar shaalo maadey xaq dara ayaa ku dishay gaala asoo jilib nusboos inuu ka gato u rabo dowladooda kala guur ka imaade walaalkay gaalada xaq dara ayaa ku dishay ilaahay gaaladaas maxaan ugu barya rabbi raxmaanka ruux been ilaahay ku rida walaalkeeda gardaro ayuu ku dhintay nin shabaab ma ahaynin waa nin shacib ah waa nin iska xamaalinaya baabuurtan caanuhu iska wadi walaalkeeda baal cidlo ayuu ku dhintay shabaab ma ahaynin weligiisna ma noqonin goosaar waxaan isku ahaynay walaalkay aabbaheeda da'dii ka yareed ayaa dhashay aabbaheeda burush maadey aamin allah asir aabbiis maxallah shaale maadey aamin yani asaga ilmaadeer lixmiyanahawa waa dadkii walaalaha ahayniyo maantadan tan aan isdugsinay shalay meel daraatu isoo weece oo idhaha degmada jilib ayaan rabaa niyow inuu boonus boos aan ka gata ee ogow anin waxaan dhihi walaalow haddaa gadanaysa meelaha taagadaha ee ka gada oo macnaha meelaha taagadaha ee ka gada bandarjiid inta badan waa god iska jir meelaha taagadaha ee ka gada marka meelahaan ka gada aan dhihi asagana haddee maalintii ka dambaysa waa uu soo bixi nusboos asoo gadanaya waata diyaar haligtay oo ilaahay subxaana wa tacaala oo macnaha abtiisaa meesha ku ekeedayba gacan xaq daranaa dishay waa gartay ee doosaar deegaankiisa xaguu ahaa goosaar deegaankiisa maxaa waye kala guur hay ifku muxuu kaga tegey ifkan wuxuu kaga degay ma- halaxaas gabar nuurto sh- aa- sh- nuurto aamin dhahayaan maxaa kaga tagay shan wiil iyo hal gabar waa gartay gabar oo la dhahayo oo adeerkii iidan dhalay ruqiya calimaadii waxaa uu tagtay hal da oo uu tagay ifka intaasuu kaga tagay waa gartay marka walaalkey gacanka xaq daranaadis insha allah biilaahi kariim ina u aara waa ballan ballan ilaahay ka qaaday anigana aan ahay cumar maxamed cumar burush maadey weligeena shabaab ma noqonin laakiin ase dartiis inuu macnaha jihaadka aan ugu qayb galo ballan ilaahay aan ka qaaday waa gartay cumar ee marka aragtay in walaalkaa uu ku shiiday duqeyn cadowtooyo oo maraykanka uu ka geystay degmada jilib dareenkaaga sidoo noqon wallaahi bilaa mawaarigaan ka soo orday markaa la ii sheegay caloosheeda wallaahi mar kasta dhinac ayaa u rugmaysay mooto lam saddex lugoodaa watay mootadaasna lam jaro iila soo rugmi gaartay markaan degmada imaadeen hadda waxaa dhe war ninkii intaa joogaa degmada jiri markaa war ninkii waxaa dhe degmada gees sidaan soo daa degmada handaan ugu amaaday waa ka waa arkay asaan kor taaganahay war ilaahay sabri imaan hala naga siiyay gacanka xaq darnaa dishay gacantaasan insha allah biilaahi baari asaana u dambayn doonaa gaal dhibkan haa
ragaan meeshaad jiif horteyda jiifo hadda horteyda jiifo waa laba nin labada nin bala rayay ahay nin wuxuu ahay dadka dulaalka oo markaan dhulka boosaska iyo wax kala gado ninna nin iska ganacsato oo iska- iska- iska xamalato oo baawarrey oo mataqaanaa reer beeraley buu ahay dadkaasoo gibirkooda uu kala gogoon yahay aan hor- aan kortaagnahay dadkaas hadda waxay gaabsadeen ma lahan shabaab ma ahan qore ma wadinin dad wax ma dilaynin marka waxaan waxaan waxaan weysiinaya dadka dadka muslimiinta eh in mataqaan dadka muslimiinta khadar khadar ugu jiro nin dadka hadda gacanta daran ay dishay oo gacan gaala u kala daran ay dishay oo gaaladana waxay beegsanay ay tahay dadka muslimiinta dhammaantood oon shakhsi shakhsi loo beegsanayn marka dadkaan dad meesha lagu laayay oo lagu dilay waa hadda laba dhinaan kortaa nin waxaa la yidhahdaa maxamed maxamed cabdi cusmaan la yidhahdaa kheyr ukum waxaa dheryahay waa nin dulaaley ah dadka dhulka la gadgado oo boos ummadda kala gado waxay boos u gaday oo cabiray nin kale waxaa la yidhahdaa koosaar la- koosaar la yidhahdaa asna waa nin iska beeraley ah oo mataqaana rebaadiyo oo kala guur meel kaso ka imaado iska iska beeraley ah asna boosku gadanay lacagtu bas lahaay boosku gadanay kana dulaaley buu boosku gaday kana booska la uu gadanay marka dadka meesha wadada noocaas ay ahaayeen kheyrow dad wuxuu kaga tagay afar qof afar qaan uu kaga tagay laba wiil laba gabdhood kaga tagay dareenkaani aad iyo aad u kacsan yahay aad u kacsan yahay dareenkaani dadka waa waa dad isla walaal oo malaalahayn muslimiina meesha lagu leeyo sabab la'aan loo leeyahay loo leeyahay marka dareenkaani aad iyo aad u kacsan yahay waa arrin lala yaabo laga mataqaana laga mataqaana ash waa laga laga laga mataqaana aad mataqaana lagu lagu xumaado waaye marka waxaan leenahay mataqaana ilaahay kuma daran ilaahay naxariista jinaha ka waraabiyo ee mataqaana gacan ka qaadana dishashadaduna Allah ka aqbalo ilaahay mataqaana tawar ruuxa ka siiyaan wixii ka tagana Allah u baraka Allah barakeeyo anigoo macalin aadan cusmaan maxamede nin aan u ahi adeer laxmi aan u ahi ee nin gabadhayda qabo oo nin shacba baadii fadhiya beeraaley ah gacanka xaqdarnoo maraykan ay dishi kan kalena gabadhayduu qabaa magaaladuu danya- degan yahay waa nin dalle ah oo ba- gacan- xamaalate ah oo gacanka xaqdaran ay dishi waaye ilaahay ay qacsi wajalaay jannada jannadii firdows allah ka waraabe gacanka xaqdarnaar dishi jab iyo halaagna allah gurida labadaas nin oo marxuun yahay meeshan lagu dili oo gacanka xaqdaran ay dishi ayaan caddaynaya inay maanta bilaa xaqdarre lagu dili oo ilaahay gacan gaalo ku sababay ninka adeerka aan u ahay waxaa la yidhaha goosaar shaalla maadeeyaa la yidhaha kan kalena waxaa la yidhahaa qaylow cabdi kan gabadhayduu qabaa kanna adeerkiisaan dhahay labadoodaba ninkaana nin iska xamaalato oo ahaay oo ilmihiis iskaga xamaalinaya ninkaana nin oo beledka fadhiimaha wuxuu fadhiyaa baadiye wuxuu fadhiyaa haranaq meesha la yidhaha kulliba ilaahay aa u qadari inay maanta arrintan ay dhacda qaaluu inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay sabar isaa ilmaha naga siiya igana jannadii firdows allah ka waraab- ka waraabay gaaladii diishina ilaahay waxaan uga baryaynaa alcaafa mudaacafatan masiibada haysata allah ugu dhiga jab iyo halaag allah ku rida sabar iyo imaan allah naga siiya bismillaah magacayga yuusuf ismaan bakar wey maamada hadda dhimati ani i dhali marka suwahdan iya sukubati tuulo oo la dhahaw shiidla iya sukubati mayna sumbatay adeegashaal oo jirib mayna saqaaday nyaanya ina i nyaanyagaas gajadato kasii dibna marka oo ka adeegato wixii i ka gadati oo haddana haafadiya sangnaqato ee, diyaaradaha oo maraykanka iyo si odowtinimo marka mbeeqsadan sidii dartiya iyo ka geeriyooti hadda marka geeridiye iyo li'insheegi ano taaginya beero marka beertiya sukohoori hadda ana hadalooy may kortaaginya mooje iyo kortaaginya marka islaamkana guul allah siyo ino iyona may inka garabsiyana marka ina iyo marka oo ila ila kaalmeyan oo meeti in qaadan oo marka haafidi in jeyan iyo marka kuguda jiro way maamada sidee u geeriyoota bal tafaasiil laga sii maamada may ingeeriyootay marka jugti iyo ka nati markii diyaaradaha iigii oo suuqa adeegashaalka dhah jirta meel agtiya ay oo shacab dhatis ay iyo jugti oo marka oo markaska dhiidi iyo iina ka geeriyootay way jugtasaan dhimatay naxtinaan dhimatay haa Ee, marka qof kasta islaam ay ma insheege marka diyaaradaha maraykanka marka shacabka iyo beegsadooan al-shabaab muraadsadooan marka qof kasta islaam ay oo meel kasta roogu ma insheege maraykan ina udow ay iyo wixii usa daldhilifshe ay oo marka la shaqeeyo ina udow ay oo qof kasta islaam aybu marka un ogaado odow ad ina gaalada ad marka inaan ogaada waa gartay ee maamada hadda geeriyootay da'deeda imise waaye meeqa caruur ayay ka tagtay bal tafaasiil naga sii maamada da'deeda waa toddobaatan jir waaye maynu dhaaftay marka anoo yuusuf ismaan bakar ay iyo xaliima usmaan bakar aasho usmaan bakar wiliye usmaan bakar haawo usmaan bakar iyaa dhaaftay marka intaas aruur iyaa adduunyada ka dhaaftay waa gartay shaqadeeda maxay ahayd marka noo sheeg shaqadeeda beeriley waay qof oo beerka hamaalita iya ahaytay marka shaqo beer iya haaytay haddibaad oo kooyitaankan jilib iyo kooyti nyaanyi sheenti marka nyaanyadii beerasu ku gurtay marka sidaas dartiya waay waa gartay maadaama hooyo adig ku dhashay maanta ee diyaaradaha cadowga duqeyn ay magaalada jidib ku beegsadeen darteed naxdin ay ugu dhimatay dareenkaaga waa sidee dareenkayga maanta aad iyo aad iyaan adag marka markii ana li'in sheegi beertii anosu ku hooroy hataa taleefonkii an wadidaayo so oo dhiyi ana naftirkay nahtiin dartis ee marka qof kasta islaam ay ma insheege marka gaalo diyaaradaha maraykanka ina oo dad shacab ay beeqsadooan oo qof kasta islaam ay meel kasta roogo ina marka kadigtoonado marka dhaqarta iyo wadan wabilaahi towfiiq sidoo kale qaar ka mida waxgaradka ku dhaqan magaalada jilib ayaa warbaahinta la hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مركو بادي مر لبادي مر صدحدا أولا وآخرا وحاوم هذا علينا الله سبحانه وتعالى أنت مركا من هذا علينا وجود به وحان لنا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي يا حقي صلى الله عليه وسلم وحان كرتا هي طن مسلمين أه أو دنتي oo diyaaradaha cadowga ay duqeeyeen maanta oo ayaantu tahay isniin markii salaada laga soo baxay kabacdi ay duqeeyeen dad muslimiina nin ka mid ah saaka ayuu wuxuu u yimid dhul magaalada jirib ku yaalla inuu gato oo uu hantidiisa ay ka mid noqoto dhulkaasu lacag buu watay ninna wuxuu ahaa dadka dhulka kala iibiya oo dhulka gada ayuu ahaa ama xataa dadka guryaha u kireeya aniga hadda idinla hadlahaya shala fura yar buu iga qaaday daraad oo uu rabay inuu guri ii kireeyo iisoo kiree baan yidhi marka dadkaas waxaa weeye dad hubaysan ma ahayn dad iska waxay ahaayeen xoolo dhaqataa waxaa kaloo ka mida dadka maanta dhintay oo duqayntii cadowga saliibiga ah maraykanka ku dhintay ka mid ahaa islaam beeraleeya oo yaanyo keentay oo gantaalkii markuu dul maray naxdintii u dhimataa ka mida oo ayadana hadda qabrigeedii la diyaarinhayo dad muslimiintaa horta dhammaan waxaan u sheegaynaa aan uga tacsiyeynaynaa dadkaas muslimiinta oo geeriyooday ummadda muslimiinta dhammaanteed baan uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan qaraabadii ilmihii xaasaskii walaalihii aabbayaashii hooyooyinkii ay ka geeriyoodeen ayagana waxaa weeye waa u tacsiyeynaynaa muslimiinta dhanna waa uga tacsiyeynaynaa walaayada jubbooyinka dadka degan waa uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan duqaynta ku dhacday intaa markaan ka gudbo waxa weeye walaalayaal dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa waxaan waa cadow waa cadow ilaahay waa cadow muslimiinta waa kuwa la dagaalamaynay waa kuwii nagu soo duulay waa kuwa afar iyo labaatanka saac waxaa weeye aan ugu taagannahay inaan iska dhicinno ayaguna inayna dilhayaan waanu ogayn qof dagaal ku jira wuu dhimanayaa laakiin dadkii baa waxay leeyihiin al-shabaab bay goobahayaan war al-shabaab bay goobahayaane toban jeer baan idiin sheegnay oo idaacadahan ka hadalnay oo horaan uga hadalnay oo waa u sheegnay war mid dhul gadana hayayna daynayn war mid lo dhaqana hayayna daynayn war mid dhulka iibiyo oo dilaala haysan daynayn kulligeen haddaan nahay dadka muslimiinta way beegsanahayaan waxay beegsanahayaanna waa tawxiidka tawxiidkay nagala dagaalamahayaan inaanaan waxaa weeye tawxiidka ka laleexanno oo aan hubka dhigno oo ayaga daba istaagno intaa weye waxay doonahayaan dadka waxaan leenahay tawxiidkiinna u dagaalama u dhinta darab istaaga waana u dagaalamaynaa haddaan qubada nahayna doorka nooga aadan oo dadka waa inaan baraarujinno dagaalkana galno horkacno qabaa'ilada iyo dadka muslimiinta ah oo aan odayaasha u nahay ama hoggaanka aanu nahay waa horkacaynaa wajasaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون siiibada maanta ka dhacday ee deegaanka ee jilib oo gaalada maraykanka ay maanta la beegsatay ummadda shacabka ee soomaaliyeed ay la beegsatay magacayga waxaa la dhahaa suldaan xasan ibraahim muudi suldaanka beesha gaaljacalan hayd maanta beesha masiibo oo maraykan u geystay dad shacab eh nin maskiine oo iska socdo oo dantiisa iska dhaqdo oo xoolihiisa iska dhaqaalaysto oo meel la dhaha kala guur deegaanka kala guur degan ay maanta manaha ay ku duqeeyeen ina la dhaha kheyrow cabdi goraa la dhaha ayay maanta ku duqeeyeen maraykanka ay ugu geysteen asana dalaalii oo dhulka kala iibsanay ninkaan dalaal ahay iyo ninka dhulka gadanay oo si oo wuxuushnimo eh ay u dileen shabaab uma joodin shabaabna ma raadinaynin waxay raadinayaan dadkaas muslimiinta oo ehlu tawxiidka oo shacabka eh inaysan macnaha ay laayaan oy dilaan ayaysan macnaha ay raadinayeen marka annaga waxaan leenahay innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun waa masiibo intay dhaleen intay ka tageen intay ka geeriyoodeen ilaahay sabar iyo iimaan ha sii ayagana dadkiis ilaahay manaha shahaado usi ilaahay ha ka dhiga alle maraykanka uma joodo dad shacab shabaab uma joodo wixiisa waxaa waye cashuwaay oo wuxuu iska wada shacabka u kullaynahay ujoodkiisa waa noocaas ma ogi ma aha shabaabaan doonaya shabaab ka soomaali oo dhan uu iska laanhayaa reebaadiyaha ma dhaafa gabar maskiin oo suuqa oo manaha qudaar soo raadsatay gantaalkaa kor maray qaraxii gantaalka naxtinta ka naxday mana u geriyootay marka annaga waxaan u arkayna waxaas marka wuxuushnimo iyo nin tabar waay oo dadka shacabka in iska laayra oona dhahaya shabaab baan dili shabaabaan laay shabaab ma dili haya wuxuu dilaya dadka shacabka soomaaliyeed uu laahaya deegaankaas maanta waxaa ka dhacay wax wuxuushnimo ee waaye maraykanka waa soo tabar beelay tabartiis day dhamaatay uu marka macnaha wuxuushnimo iyo wax macno daran uu samaynaa annaga waxaan leenahay marka innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahi subxaana wa tacaala dadkaas shuhaadada eh oo dadkan nabadoonka aan suldaanka u ahay kamidka eh oo maanta meeshaas ku geeriyoodini dadkii ay ka geeriyoodin sabar iyo iimaan allah siiye ayagana ilaahi subxaana wa tacaala shuhaadaha ka dhigo manaha qaradooda allah u suubi intaasaan kusoo guna wabilaahi towfiiq maanta goosaar shaalle iyo macalin kheyrow ayaa meesha ku shahiiday iyo walaalo badan ku shahiiday goosaar shaalle waxaas ahay nin ganacsato eh ceel biyo harnaqo kuleh deegaanka la dhaha ceel kuleh oo waxaas ahay baabuurnale beeraaley xoolo dhaqate eh waxaas u soo baxay saaka inas jirib boos ka gato ayaas u soo baxay macalin kheyrowna waxaas ahay ninka boosaska dadka u kala gado gaaladii arxaanka darreed ayaa meesha ku duqaysay oo isku shahiiday goosaar shaalle waxaas ku dhashay deegaanka jirib ayaas ku dhashay baadiyaheeda waxaas ahay nin xoolo dhaqate eh alxamdulilah haddana waxaas noqday nin beeraley oo beerihiisana iska qoto oo muruqismaal leh beerta xoolo ka tacbaday ka tacbaday ceel biyo ka qotay ceelkiisaana iska isticmaalay gaari dhaynana gatay alxamdulilah saakii waxaas qalbiyey inay soo baxa oo degmada jirib as imaado oo iska gato boos booskay ka gatay haddee waxaa u imaaday gaaladii arxanka daran laheyd oo maraykanka naxidii naxariisba aan lahayn ilaahayna naxariis ma siiyo mar alla uma siyaadi cadaabtana allah ugu bishaareey ilaahay idinkiisa ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurka haaya ku kasii saaysteen alla ku rido maanta ummadda meesha ku dhammaatay hataa gabar beeroley eh soo adeeg doonatay gantaalkee dhaca naxtintay ka naxday idan waa ku geeriyootay goosaar shaalla waxaa iska tagay lix wiil iyo hal gabar ahaa iska tagay toddoba cunugaas ifka ugu tagay laba reeraad lahay hal reeraa hadda u soo haray goosaar maanta saaka deegaankiis kuma dhiman oo magaalada uu soo adeeg tagay ayaa maraykanka arxaanka daran lahaa isku duqeeyey naxariis darra maraykan waxaa loo malaynayay shabaabka waxaas beersan aan shabaab beersanayn ummaddu islaamkow ehlu tawxiidkow ogaada maanta nin dalaal oo dhul gadaya iyo nin beeraaley oo haddana dhulka gadanaya iyo raggii la jiroo markhaatida haya maanta gantaal ay ku dhufatay wax naxariis meesha yaalla ma laha nin kastouu meeshaas joogo kii habaari karan dhinaciisa ka habaara kii u qalab qaadi karan qorgiisa qaata maraykan wax asxaan hoosna oo suubinay male waana haadaa dhacwa cudura ilaahay ku salladay allah u siyaadiya waa neefka markii la gowraco osbirdhowga as yahay waa raftaa sidiisaba waa rafasho maraykan waxaas wada waa rafasho ilaahayna waxaan ugu baryaynaa meeshaas galana inaan u dabagali doonno allana u siyaarin doono cudurka ilaahay u siyaadin doono insha allahu mawlaana kuwaasina waxay ahaayeen dadka hadlayay dhibaatada uu ka geystay maraykanku magaalada jirib ee jubbada dhexe weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa horena waynu ku guda jirnaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagal ah la beegsaday ciidamo etoobiyaana oo marayay deegaan ku yaala duleedka magaalada luuq ee gobolka gedo dagaal socday wakhti gaaraya hal saac ayaa halkaa ka dhacay waxaana la aaminsan yahay in etoobiyaanka khasaare la gaarsiiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag ugu diyaargaroobay dagaalka maadaama ay ka warhayeen safarka etoobiyaanka kuwaas oo ku socda waddada aadda magaalada baydhabo inkastoo aan la ogeyn inay u qorshaysan tahay inay meel dhoxa ka leexdaan iyo in kale halka maanta dagaalku ka dhacay waxay magaalada luuq u jirtaa kow iyo toban kilomitir barta maanta la isku fara saaray waa meel aan ka fogayn meel shalay itoobiyaanka lagula beegsaday qaraxyo waaweyn mid ka mid a qaraxyadaas wuxuu haleelay saraakiil miinobaarayaal ah halka qaraxa labaadna uu haleelay gaari ay ciidamo saaran yihiin waxaana la aaminsan yahay in saraakiil iyo ciidamo ay dhaawac iyo dhimasho ku noqdeen hase ahaatee xog dhammaystiran lagama helin doraad ayay ahayd markii ciidamada itoobiyaanka laba qarax lagula beegsaday inta u dhexaysa luuq iyo doolow geesta kale askari ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay duleedka magaalada xudur ee gobolka bokool halka saddex kale oo saaxiibadiis ahaana la dhaawacay ninka la dilay ayaa la odhan jiray cabdulaahi astareeliya askarigan la dilay iyo kuwa kale ee la dhaawacay waxay caan ku ahaayeen dhibaataynta bulshada deegaanka waxaana dilka iyo dhaawacaba u geystay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaynu ku jirnaa bisha shacbaan oo fadli gaara leh haddaba sheekh cali katiin oo ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxyaabaha sida gaarka laysaga baahan yahay inta lagu guda jiro bisha shacbaan waxaa waraystay waryaheenna maxamed muudey abuu muslim bismillaahi raxmaan araxiim waxaa inoo suuro gashay in aan wax ka weydiino sheekh cali katiin oo ka mid ah culammada soomaaliyeed sheekh cali katiin su-aasha aan ku weydiino sheekh waxay tahay bisha shacbaan waa bil khayr badan marka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay acmaasha rasuulka markaad fiiriso bishan oo kale muxuu sameey jiray ummadda muslimiinta kalena maxaa waxtar u ah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin wman ihtadaa bihadyihi wastana bisunatihi watabaca atharahu ilaa yowm iddiin wabacd akhiyaal baaraka allah fiiku jazaaka allah khayren bishaan shacbaan nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam bishaan acmaal camal ilaahay loogu dhowaada camalka ugu fiican oo siyaam ah ayuu ku badan jiray xadiidka caaisha imaam muslim uu soo saaray waxay leedahay radia allahu tacaala canha kaana rasuulu lahi sal alla alayh wasalam yasuumu xataa naquula laa yufdir rasuulki ilaahay wuxuu ahaa mid sooma ilaa aan idhaahno ma afurayo wa yufdiru xataa naquula laa yasuum waa afuri jiray ilaa aan idhaahno maba soomayaba wamaa ra'aytu rasuula allahi sal alla aleyh wasalam istakmala siyaama shahrin qad ma arkin bay tiri rasuulka ilaahi sal alla aleyh wasalam isagoo dhammaystiray bil soonkeed ilaa ramadaan ramadaan mooyaane wamaa ra'aytu fii shahrin akhara siyaaman minhu fii shacbaan mana arkin nabiga sal alla aleyh wasalam bil uu ka soom badan yahay bishaa shacbaan marka bishaa shacbaan aad buu nabigu u soomi jiray sal allahu aleyhi wasalama axaadiista qaar waxayba sheegayaan oo isla caaisha ay warinayso imaam muslim uu soo saaray waxay leedahay fa inahu kaana yasuumu shacbaan kullahu axaadiista qaar axaadiista qaarna waxay sheegaysaa nabigu sal allahu aley wasalam bishaa waa soomi jiray shacbaan ilaa qaliilan wax yar mooyaane yacni maalmo yar ayuusan dhammaystiri jirin marka taas waxay ku tusinaysaa bil marka aad uu nabigu soonkeeda u badiyey ilaa uu ku dhowaaday inuu dhammaystiro oon ramadaan ahayn bishaasaa ka jirta wey marka dadka muslimiinta waxaa la rabaa nabiga sala allahu calayhi wasalam inay ku daysadaan laqad kaana lakum fii rasuuliillaah uswatun xasana oo bisha shacbaan ay badiyaan soonka sidaasaa sunnada nabigu sal alla alay wasalam ay ahayd muslimiintana sidaasaa laga doonayaa
maxaa kaloo waajib ah oo ummaddu loogu baahan yahay inay ku dhaqaaqaan runtii hadde waajibaadka bisha shacbaan waa de waajibaadkii bilaha kale la mid tahay waxaa la doonayaa inay shareecada ilaahay subxaanah wa tacaala ay hirgeliyaan dadku ay ku dhaqmaan diinta ilaahay ay difaacaan acmaasha khayrka la badiyo bishii ramadaan baa bishan ku xigta a'immada salafku waxay dhaqan u lahaayeen in ilaahay subxaanah wa tacaala ay weydiistaan in bisha ramadaan ilaahay uu gaarsiiyo lix bilood oo ka horaysa lix bilood oo ka dambaysana ilaahay waxay weydiisan jireen in ramadaanka ilaahay ka aqbalo marka maadaama bil aad u sii fadli badan ay ka sii dambayso waa in nafta la sii baraa acmaasha wanaagsan lagu dadaalaa khayrka ilaahayna la weydiistaa bishaan ramadaan ilaahayna gaarsiiyo khayrkeedii wanaaggeeda marka inahaasna dadka muslimiinta ku baraarujinaynaa ay ilaahay subxaana wa tacaala ay si toos u xusaan cibaadada ay badiyaan khayrka ay badiyaan ee ribaadka iyo difaaca muslim dalka muslimiinta iyo diinta islamka kale difaacaya ay badiyaan wajazaakum allahu khayran sheekh cali waxaa jirto dad ayaa dhaho een maalin kaliya baa la soomi karaa dad waxay yidhaahdaan bishir waa la soomi karaa marka marka aad fiiriso soonka oo sida tooska ah ee bishan shacbaan imise maalmood buu noqon karaa
Ee, sida xadiista hadda aan sheegnay xadiidkii caaisha radia allahu tacaala canha yacni waxay sheegtay inuu kulligeedba soomi jiray riwaayaadka qaar riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan akthar bisha waa soomi jiray mar qofku hadduu awoodi karo bisha oo dhan hal maalin hadduu ka reebi karo inta kale uu soomo waa sida fiican wey oo aktarkeeda bisha uu soomo ee, marka waa sunnadii nabigana sal alla alay sidaasay ahayd bisha in soonkeeda la badiyo wey akthara siyaaman minhu fii shacbaan bay leedahay caaisha ma arkin nabigu sal alla alay slam bil uu bisha ka soon badan yahay marka ramadaan isagu hadda gooniya mooyaane bilaha kaleo dhan marka la isku daro oo ka soo hartay ramadaan waa bisha nabigu ugu soonka badnaa wey marka qofkuna soonkiiba hal maalin ma ahane waa inuu bisha aktarkeeda soomaa qofka ugu liita kaasina wuxuu ahaa sheekh cali katiin weli waxaad dhegaysanaysaan dhuuxa waraysiyada iyadoo dhowaan la soo gebagabeeyey shirkii wadatashiga jihaadka geeska afrika ayaa waxaa munaasabad lagu taageerayo lagu qabtay walaayada islaamiga ah ee galgaduud munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa goobjoog ka ahay waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh abuqaalid wuxuuna munaasabadda ka jeediyey sheekhu kelimad dhinacyo kala duwan saamaynaysa haddaba ku soo dhowaada kelimadda sheekh abuqaalid الحمد لله رب العالمين معز المؤمنين ومذل الكافرين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا علينا نوغ النعمة نعمة فربضا aan soo koobi karin ay ka mid tahay nicmada islaamka iyo iimanka amnigiiyo caafimaadka ku dhaqanka shareecada islaamka jihaadka iyo hijrada fii sabiilillaahi maantan haysano allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan intaas kadib waxaa u mahad celinaynaa maamulka degmada ceelbuur iyo maktabka dacwada munaasabadan soo abaabulay oo ummadda muslimiinta ah isu sheegayaan waxyaalaha masaalixdooda ka saabsan fi dunya waalaakhira oo ay ka mid tahay bishaaraadka ee muslimiinta ama mujaahidiinta maanta marxaladan hadda aan marayno ay gaareen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadka muslimiintaana allah subxaana wa tacaala waxaan ugu baryayaa inuu u gargaaro meel kasta ay joogaanba amraad iyo aafaadka gaalada asiibta ilaahay subxaana wa tacaala ka ilaasho ee intaas kadib runtii ee culimmadii iyo waxgaradkii munaasabadan ka hadlay dareenkooda islaamiga ana muujiyey mowduucana si fiican u faahfaahiyey oo si fiican u bayaaniyey raggaasa dhammeeyey warka iyo mowduuca ee runtii wuxuu ka saabsanaa mowduucu laga hadlayay ee kulankii wadatashiga oo looga hadlayay jihaadkiiyo dacwada ka socoto bariga afrika ummadda muslimiinta waxgalkeeda iyo waxgaradkeeda ahlulxalli walcaqdigeeda hoggaankeeda guud ay iskugu yimaadeen ayaa maanta soo dhoweyntiisa iyo farxadda dadka muslimiinta maanta ay gaareen taasaa la iskugu yimid runtii mowduucaasna markaan raggaasa si fiican uga hadlay annaga markaan waxaan rabaa inaan ku idaafeeyo amaan ku biiriyo kalimaad ama kalimaad kooban inaan ku daro annagoo ka eegayo jaanibka ama dhinaca shirkaasi ee xumbaarsanaa ahamiyaddiis iyo maqaasidda markaas xaqiijinayay annagoo ka eegayo runtii shirkaas qalabka koowaad waxaan ka faa'iidnay qiyaadada mujaahidiinta in maanta ay aad iyo aad muslimiinta iyo diinta ugu fikirayaan inay leeyihiin hami aad iyo aad u weyn inay leeyihiin dumuuxaad inay rabaan in ay xaqiijiyaan ahdaafta ee laga rabo dadka muslimiinta inay gaaraan shirkan wuxuu ku soo aaday xilli cadowga diyaaradihiisa oo si xindho la'aan ah u weerarayaan ayagoo kala saaraynin xayawaanaad iyo bani aadan kala saaraynin si cashwaa'i ah oo u samaynayaan duqaymiyo weeraro u samaynayaan ayaa shirkan dhacay marka walaalahaasi iyo raggaasi runtii qiyaadada ah iyo odayaasha ah waxa weeyaan waxay muujiyeen ammaanadii mas-uuliyadda saaran inay maaragtay u aabiyeelaynin mid dagaalay dagaalkiisa mid ceeday ceeddiisa iyo dagaal saliibi ah oo lagu soo qaaday in marna maaragtay u joojinaynin inay meelmariyaan ahdaafta ee dadka muslimiinta ay rabaan cudowga inay iska dhiciyaan in diinta ilaahi subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ay ku dhaqmaan arrimahaasi ayaan ka faa'iidaynaa dadka mu'miniintana allah subxaana wa tacaala oo weliba uu jecel yahay wuxuu rabaa inay saas sifaadkooda ay ahaato tilmaamahaasay leeyihiin adillatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fii sabiili illaah walaa yakhaafuuna lowmata laa'im markan taas waa ku faa'iidayna maaragtay shirkaasi oo mooqalku lahaa iyo waxyaalaha xaqiijinayay qodobka labaad shirkaas runtii jihaadka iyo dacwada bariga afrika inay meel fiican ay marayso marxaladan hadda la joogo jaanibka maaragtay culummada rabbaaniyiinta ay gudanayaan doorkooda fataawaad sharci ay soo saarayaan dadka muslimiinta ah u caddaynayaan diintooda sidaas oo kale nuqabada iyo hogaanka dhaqanka iyo qabaa'ilka bayaanada ay soo saarayaan doorkoodii kaalintooda ay qaadanayaan oo midnimada iyo wadajirkana aada iyo aad u soo muuqanayso intaasi dhan waxa weeyaan waa horumar oo jihaadka maanta gaaray howlgallada iyo camaliyaadka iyo ragga mujaahidiinta ah meelo horey oo u gaari jirin oo laga arki jirin hadda maanta laga arkaayo taasna waxa weeyaan waa horumar aad iyo aad u weyn oo marxalada jihaadka bariga africa uu maraayo shirkan xilligaasa ku soo aaday marka anagoo ka indilaaqayno oo arrimahaasi oo shirkaasu lahaa oo islamarkaasna aan mushaarakaynayno aan ka qayb galayno waajibaadkana saaran waxaan soo dhowaynaynaa shirkii oo wadatashiga ahaa oo bayaanaadkii ka soo baxay iyo fatawaadkii lagu soo saaray sharciga ahaa ayaa aad iyo aad u soo dhowaynaynaa waana ka faraxsannahay ka walaaye ahaan waxaana diyaaru nahay inaan dhaqangelinno oo fulinno qodobadaasi insha allahu tacaala odayaashay soo saareen soo dhiintaasiina markaa waxaan leeyahay galgaduud iyo jigjiga goolis iyo hargeysa gaarisi in nairobi geeskan afrika guud ahaantiisba garaadidii suldaanada iyo golaha nuqabada iyo garyaqaanada culmada iyo guddoonka al-shabaab gogashii wadatashiga go'aanadii ku soo baxay ayaa garab taaganahay geedaga la raray waa jihaad gundhigiisna waa tawxiid garwadeenkana waa raggaas diyaaradaha guuxaayo hawda gaafwareegow iyo kaaraga gurguurto iyo gumaca la soo riday guusha ma celin karaan guulle edankiisa marka runtii sidaasaan leenahay shirkaasi iyo waxyaalahay ka soo baxay dadka muslimiinta gaar ahaan walaayada qiimaheeda kala duwan waxaan leenahay in jihaadkii iyo juhdigii aad wadeen in la labalaabo oo runtii waxaa la idinka yaqaanaa in jihaadka qayb weyn aad uga aadan tihiin dadka muslimiinta ah ay idinka og yihiin jaanibka aad degan tihiin insha allahu tacaala maadaama hadda muslimiinta bishaaraadkaasiyo maalin waliba lasoo sheegayo in juhdigii la labalaabo dad muslimiin badan ayaa dulman dulmagaasi looga qaadi lahaa si gaar ahaan qabaa'ilka walaayada galgaduud iyo degmooyinkooda degan waxaan rabaa in aad ugu faa'iidaysto kulankan ama munaasabadan deegaamada cadowga haysto oo ka tirsan walaayada galgaduud qaar ka mid a magaalooyinka oo cadowga haysto oo maanta dadka muslimiinta ah oo maalinba cadow cusub qabsanaayo sida magaalada gurceel dhuusmareeb cadaado aawudwaag iyo balanballe deegaamadaas runtii dhibaatada meesha diin la-aanta jirto waa ognahay munkaraadka iyo isdilka xagga maaragtay qabaliyada ka saabsan dhibaatada taalla waa ognahay darooqada iyo anshaxxumada iyo akhlaaq darada dhulkaas gaalada iyo gumaysiga ay uu ku hayo aad iyo aad ula socnaa waxaan kale ognahay baahida diineed meeshaas ku jirto hadda ay tahay tawxiidkii caqiidadii saliimka ahayd ku dhaqanka shareecada islaamka iltizaamka sharca allah subxaanahu wa tacaala sida xijaabka gabdhaha muslimaadka barashada diinta qur'aanka barashadiisa waxyaalo badan oo dadka muslimiinta deegaamadan aan joogno ay haystaan inay ka maqan yihiin deegaamadaasi codowgaasina waa mid idin haystay deegaamada haddaan sheegay codow magaca sheegtay been ah oo ummad khiyaamaynayey oo meesha ka ilaalinaya nimanka la yidhaahdo etoobiyaanka ayaa meesha ka baxay masiirkoodana meel uu ka dhammaaday waa la ogyahay maantana waxaa qabsaday codow cusub oo kii ka sii daran oo maraykan u shaqeeyo dabadhirf ah labadoodabana waa gumaysi ay udeegayaan marka runtii waxaa loo baahan yahay inaa u fahantaan in labadaas waxba isdhaamin wax isbedelayna jirin nin abwaana soomaaliyeed oo gumaysiga aad iyo aad u necbaa ayaa wuxuu yidhi good iyo abees baa isbedelay garanna maysaane kararkaama guurine halkaas ayuu gudmudoow yahay nimankii baxay nimanka joogo waa iska mid waxaa la rabaa bulshada meeshaas ka dhagan fariinta aan gaarsiinayo waxa weeyaan inay fikiraan inay buraaragaan inay soo dhoweeyaan walaalahooda mujaahidiinta ah in shareecada ilaahay gaarto deegaamadaas diyaar ku ah inay istaagaan gaar ahaan ragga dhallinyarada ah iyo ragga culummada ah in codowgaasi dhulkaasi haysto in layska dhiciyo ilaahay subxaana wa tacaala qoolkiisna waa idin xasuusinayaa walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila dadka haddii mu'miniin ay yihiin dad quman ay yihiin ilaahay kama sallido gaalada laakiin dadka mar walba ceedda saaran tahay in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim deegaanadaasi iyo gobolladan waxaa laga tilmaamaa dadka dega dad geesiyaal ah dad adkaysta ayaa laga tilmaamaa runtii jaahiliyatan waa islaamanna waxaa ka soo baxay rag taariikhda wax ka bedelay laakiin geesinimada haddii xaggaba looga gargaaraynin baadilkana laga riixaynin laiskaga celinaynin waxa ma tarto khadiibkii la dhihi jiray cabdilxamiid kashka ayaa wuxuu yidhi sheekhii masaarida ahaa khudbu wuxuu ku yidhi carab bilaadiin sufur qofka haddii oo mabaadi'diis ay hallawdo dadnimadiis kale wax ma tarto maadaama aad tihiin dad noocaas ah in laydin gumaysto oo maaragtay aad raal aad ka naqataan oo dastuur laydin keeno daaqud laydin keeno arrintaasi ma idin qalanto waxaa la rabaa geesinimada inaad aadisaan meesha wanaagsan seefta inaad dhigtaan meesha ka habboonayd maalintii uxud nabiga calayhi salaatu wasalaam abudujaana saxaabigii oo ansaariga ahaa ayuu seef u dhiibay wuxuu yidhi seeftaan qaad xaggeedana kasii wuxuu weydiiyey seeftan xaggeeda waa maxay nabig sala alla alay wasalam wuxuu yidhi an tadriba wujuuha alkufaar hubka maanta aad leedihiin geesiyaasha aad leedihiin waa loo baahan yahay waxaa la rabaa in maaragtay xagga aad ugu gargaartaan sharaca allah subxaanahu wa tacaala aad ugu gargaartaan waxaa laydinka rabaa cadowga inaad iska dhicisaan maanta waa ujeeddaan oo jihaadka meel uu maraayo oo mujaahidiinta iyo dadka qabaa'ilka oo hogaamiyo oo shirarka dhacaayo meesha laga hadlaayo hadafka meesha la tiigsanayo waa ujeeddaan aamaasha dadka muslimiinta ay leeyihiin waa ujeeddaan waxa loo baahan yahay deegaamadaas dadkooda inaad maaragtay fidhaga aad ka kacdaan ilaahina subxaana wa tacaala waxaa idin weydiinayaa in tawfiiqda idin waafajiyo xaggana idinka toosiyo ilahay idin weydiinaya subxaanahu wa tacaala walaayada islaamiga galgaduudna waxay diyaar u tahay iyo mujaahidiinta guud ahaan diyaar u yihiin in idinla shaqeeyaan waxqabashadiinna iyo istaaggiina garab siiyaan ay diyaar u yihiin insha allahu tacaala kelimadaasina waxaan dhihi lahaa deegaamadaasi naga maqan oo cadowga mar maalin iska bedelaayo ayaan u dhihi lahaa mar markaan u laabto dhanka bashaa'irkaa runtii waxaad og tihiin gaalada maanta waa ay fashilantay dagaaladii muslimiinta ay ka soo qaadeen waa ay ka fashilantay gaar ahaan dowladda maraykanka tay dagaalkaas hormuudka ahayd waad ogtihiin afghanistan maanta waa ka soo guuraysaa bacda siddeed iyo toban sano kadib dagaalkii ay ku qaadeen maanta waa ku soo cararayaan oo mujaahidiinta waxay ku qasbeen maraykanka inay ka baxaan waddanka afghanistan waa midda ay ka ceebaysan yihiin oo la arkaayo waa dagaal oo maaragtay muuqday meesha ay geliyeen oo ciidamo badan isbaxiis badan ay geeyeen maantana ay ku soo guurayaan waa fashil oo maraykanka ka yimid sidaasoo kale bariga africa maandabeed ayaa looga tagay xaruntooda ahaa la baabi'iyey beledoogle ayaa laga galay maraykanka markaan waxaad og tihiin in oo dhibaato badan haysato oo dagaalka mujaahidiinta uu ku qaaday insha allahu tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala maanta waxa ugu daray cudur oo rabbaani ah ilaahay ku riday subxaana wa tacaala oo maradkan ama jiridan gaaladanta badan waddamadeeda asiibay oo ilaahay ka baabi'inayo maalin keligeeda waxaa la leeyahay maraykanka waxaa ka dhimanaya kun qof ee ka dhimanayso oo maraykanka maanta wuxuu qayladhaan u dirsanayaa dowladihii kale asagu maaragtay hadduu sheegin jiray lacag inuu haysto barnaamijkaas sheegin jiray maanta qayladhaan wuxuu dirsanayaa gacmihiis u horsan yihiin dowladihii kale ruushka iyo qalab hana noo keeno ha noo soo gurmudo ay leeyihiin ilaahay muslimiinta markaan maanta qofkii dareen le wuxuu tusiyey maraykan oo saas u jabaayo maraykan oo tuugsanaayo maraykan oo cabashadiisa ay baxayso antaasa u jeednaa ilaahayna waxaan leenahay subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa ilaahay u kordhiyo maraykanka iyo gaalada kale la socotaba muslimiintan ilaahay waxaan weydiinaynaa guul ayaa u weydiinaynaa akhiiran waxaan kusoo gebagabaynayaa walaalaha muslimiinta ah ooyo rag iyo haweenba halkan joogo oo insha allahu tacaala waxaa nagu soo dhow bishii ramadaan in loo diyaargaroobo bel barkaysan oo khayr badan oo dadka muslimiinta ah aad iyo aad u jecel yihiin inay ka faa'iidaystaan marka insha allahu tacaala waa bil runtii oo dadka muslimiinta ah ay waxyaalihii akhdaa ay galeen antaasi dhan ay la raadsadaan ilaahay u tooba keenaan dhaxdooda ay iscafiyaan dadka walaalahooda oo masaakiinta ay kaalmeeyaan cibaadada ay ku dadaalaan nooc walba ay tahay insha allahu tacaala bishaasna in loo diyaargaroobo ka faa'iidaysigeeda warkay halkaana kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa sheekh abuqaalid sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay macalin salaad oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee walaayada galgaduud alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa manna calaa nicmati alislaam waliimaan noogu nicmeeyo nicmada weyn ee nicmatulislaam waliimaan iyo nicmooyin badan aan la soo koobi karin alxamdu lilaahi baan leenahay ilaahaasoo noo suuro geliyey in maaragtay wilaayada islaamka qiyaadadeeda iyo culamaauddiinka iyo nuqubada isugu timaado shir guud oo aan isleenahay gaaladana hasiimo u yahay muslimiintana faraxa u yahay ilaahay noo suuro geliyey arrintaas alxamdu lilaahi baan leenahay ummadda ku dadaasha walaalaha muslimiinta ah oo mujaahidiinta ah oo ku dadaalay oo soo qabanqaabiyey oo shirkaas qabtana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ajir iyo xasana allah inka siiyo annagana xag ilaahayaad naga dhowrteene ajirkiinna allaha inii xisaabiyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta waxaan leenahay shirkaas aan ku faraxnay iyo ciddi qabatay ha loo duceeyaan leenahay intaas kadib ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ummaddan nasriyow siiyey inay ku mahadiyaanna waa loo baahan yahay wiilashayadii iyo walaalaha iyagii dhiigga ku bixiyey ayaana maaragtay mahaddaas iskale iyo juhdiga badan oo wilaayadu bixihaydo muslim iyo gaal wixii caalamka jooga ilaahay subxaanahu wa tacaala gaaladana dhibayda hal maalin hal daqiiqa ayuu iimaanka maaragtay ou geli karaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray diintaanu inay juhdi bashariya ku socoto oo la jihaado nabi moxamed aana la faray calayhi salaatu wasalaam udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiirun buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa loo amray inay dagaalamaan oy gaala la dagaalamaan oy diinta juhdi ku geliyaan annagana waxaa nagala ka rabaa inaan intaasoo kale oo maca waddadii nebi moxamed aan qaadno ilaahi subxaanahu wa tacaala nagu hanuunsho diintaanuna meel cilaa ka joogmayda gabdhaha xijaaban iyo culummada iyo sharafta iyo shacairta maanta islaamka maha ka muuqdoon cidna ka qarsanayn walaalaha maaragta dadaalkooda ayay ku timid qof kastana diinta waa la weydiinayaa waxay u garshay maalinka qiyaamo waa la weydiinayaa waana la imtixaanayaa ummadda ee iska fadhi waxaa weeye ajir iyo wanaag lagu heli maayo ilaahay waa kale walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriina wanabluwa akhbaarakum uu yidhi ummaddan in la jirrabo oo maaragta la imtixaano oo iimaankeeda inay ka run sheegayda la ogaado ayaa la rabaa ee ilaahay cafwigiisa iyo sharaftiisa waa ku geli karaa jinnada waa ku geli karaa laakiin in la imtixaano oo iimaankooda lagu imtixaano iyo diintooda ayaa la rabaa maantana wanaaggaan noo muuqda inaan gadaal uga noqonno ma rabno haddaan markaa reer galgaduudeed nahay inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan gaalada iska dafcinno oon iska reebno waa loo baahan yahay jihaadkuna wuxuu noqonayaa fardulcayn mar haddii gaalo jihaadayda ay timid oo maaragtay hub wadata oo diinteenna inay doorida rabto inaan dafcinnaa lalaka rabaa fardulcayn waaye insha allahu tacaalaa ummad muslimiina haddaanoon ka run sheegaynana inaan qalabka qaadanno gaalada iska dafcinno shay waajiba waaye ilaahayna wuxuu leeyahay dadka ahlu iimaankaa isagoo la hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu qaatuluu ladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum qila waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waad og tihiin dayaaradaha ciidamada raanjariska ah iyo dayaaradaha aan duulimaha lahayn iyo kadaafule iyo sidii maaragta dalaayadaha u booda waxba kama jiraan habaan mansuuran waaye iyagaas iyadoo sidaas ah ilaahayna haddana wuxuu ugu daran bandow min jihati rabbi ka timid a ilaahay ugu daray hal gaaloo maanta dhaqaaqi kara taasna ilaahay wax looga mahadyo waaye allah u siyaadsana gaalada waa leenahay annagana inaan diinteenna difaacanno allaha nagu arsuqo inaan naf ku bixinno oon maal ku bixinno arrintaan maanta wanaaggaan meeshaan ka muuqda dheeldheel kuma imaan rag maalkiis iyo naftiisay ku timid iyo ra'yidiis iyo diintiis annaguna dad muslimiinahaan nahay iimaankeenna aan ka run sheegno insha allahu tacaalaa diinteennana aan difaacanno naf iyo maal aan ku bixinno gaalana waxay noo hayda ma jirtaan leenahay intaasaan anigu kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي